أيها الإخوة والأخوات حفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إذا ثبت بيان تفسيرك جزء تبارك waxaan oo jeedinayaa tafsiirkan qiimaha badan fadiilatu shaykh عبد الكريم حسن حوش حفظه الله تعالى الحمد لله رب العaalamiin وصلى اllah عlى mحamadi وعlى آli mحamed waxaynu ku soo jiray suuraة اlinsaan tafsiirkeedaynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadaha ka warramaya ahlu jannuhu jannada waxay kula kulmayaan iyo camalladay adduunyada samayn jireen wax ka midoo la sheegaayo camallada ay samayn jireen waxaa ka mid a inay nadarka oofin jireen nadarkana waajibaadkii shareecadoo dhan nadarkay soo gudagelayaan bay culamada qaarkood yidhahdeen oo salaaddii iyo sakadii iyo soonkii iyo xajkii nadarkay ka mid tahay bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen waa nadarka iyagu ku nadreenay isku waajibiyeen wax diidaya in labadaba lagu wada xambaaraana ma jiro oo la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa taacaadkii kuwii sharciga gudihiisa asaaratan loogu waajibiyey iyo kuwa iyagu ku nadreenay isku waajibiyeen mid walba waa oofinayeen yuufuuna binnadri nadarka uu ruuxu ku nadro waxaa loo qaybiyaa nadru taaca iyo nadru macsi ah nadar taaco ah oo ilaahay lagu ateecaayo iyo nadar macsi ah nadarka macsida ah in la oofiyaa ma bannaana oo nebigu wuxu uhi salى اllahu عalيyه wasalam man nadara an yuطiica allaha falyuطichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi ku kastoo ku nadra inuu ilaahay aطeecaa ha aطeeco oo shay طaaco ah oo ilaahay lagu aطeecaayo hadduu ruuxu ku nadro sida waxaan ku nadray inaan ilaahay u soomo maalin ama waxaaya waxa u sadaqadaysto falyuطichu ha aطeeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih ku kastoo ku nadra inuu ilaahay caasiyaana yaanu caasiyin marka nadru macsiya in la oofiyaa ma bannaana cidda loo nadraana waa ilaahay oo keliya waayo nadarku waa cibaado cibaadadana ilaahay baa loo gaar yeelaa cid kale in ilaahay lala caabudaa ma bannaana waxay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa marka nadarka shirkiga ahi waa nadarka ilaahay hayrkii loo nadraye nadarka macsida ayuu gelayaa waayo waa acdamu almacaasi shirkigu macaasida waa kii ugu weynaa macaasida kale shirkiga waa ka sahlan tahay laakiin macsida ugu weynaanshaha badani waa shirkiga wey ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak markii nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam dembi keebaa ugu weyn qaala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak waxaa ugu weynaansho badan inaad ilaahay cid la masayso oo la sinto oo wuxuu la gaarka ahaa cid kale la wadaajiso iyadoo ilaahay ku abuuray bimacnaa shirki inaad la timaado ayaa dembi ugu weyn saas aawadeed dadka u nadraaya awliyada iyo asxaabu lqubuurka odhanaya sheekh hebelo waxaasaan kuugu nadray yacni waxay noqonaysaa nooc shirkigay noqonaysaa yacni wax bannaanna ma aha in la oofiyaana ma bannaana waxa uu ilaahay inoo sheegay inay quudinayaan cuntadii iyagoo jecel oo bimacnaa u baahan bay naftoodii ka doorbidayaan masaakiinta iyo dadka baahan ee kaley doorbidayaan way isu dhaafinayaan wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa yacnii nafahoodii nafo kaley ka hormarinayaan oo ka doorbidayaan wuxuu kaloo ilaahay yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun gaadhi maysaan birka iyo khayrka ilaa ad baxsataan waxaad jeceshihiin waxaad jeceshihiin ilaa baxsataan marka waxa uu qofku jecel yahay inuu baxsadaa way ka sii fadli badan tahay waxaanu u jacayl badnayn inuu baxsado waxa sii fadli badan waxa uu sii jeceliy ee uu iska jaray marka calaa xubbihi culammada qaarkood damiirka haada waxay u celiyeen طacaamka qaarna waxay u celiyeen ilaahay calaa xubi illah jacayl ilaahay jecel yihiin dartii bay u baxsanayaan qaarna waxay u celiyeen iطcaamka oo quudinta ah ay calaa xubi اliطcaam inay quudiyaan oo wax bixiyaan iyagoo jecel lala qabo bay wax baxsanayaan waxay siinayaan masaakiintii kuwii baahnaa waxay siinayaan agoontii waxay siinayaan kuwii la soo qafaashay taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen asiirku waagaa wuxuu ahaa gaal buu ahaa oo cidda waagaa markay aayaddu soo degaysay asiiriinta jiray ee la soo qafaashay waxay ahaayeen gaalay ahaayeeno muslimiin may ahayn kuwa inay wax siiyaan baa lagu ammaanaya bal ka warran haddii marka waxa muslimiin markaa baahan uu wax siinaayo ama muslimiin la soo qafaashay ama xidhxidhan markaa uu siinaayo yacni waxaa weeye gaalkii in wax la siiyo waa ka awlaysantay gaalkuna hadduu dee gacan galo oo la qabto ixsaan in loo sameeyo waa shay fiican oo wanaagsan oo la quudiyo wax la siiyo axaadiista qaarkoodna waa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa ixsaan u sameeyey sida sumaamata bnu uhaal nin gaal ahaa oo sumaamo la odhan jiray baa saxaabadii soo qafaasheen markaasaa nebiga loo keenay sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu ku xidhay yacni tiir dambe oo tiirarka masjidka ka miduu ku xidhay halkaasaa cuntada lagu siin jiray dhowr caana maal buu halkaa ku xidhnaa dhowr maalmood markaasuu nebigu u yimaadaa sala allahu alayh wasalam uu yidhahaa maa cindaka ya sumaama yacni macaayo yacni waxaa weeye hadallo kaleoo qallafsan kuma yidhaahdo sumaamaw maxaad haysaa buu yidhahdaa ya yacni asiirkii gaalkaabuu sidaa ula dhaqmaya markaasaa haddii aad marka ay sii dayso mid abaalgudaaya ayaad sii daysa hadalla ay ka mid yihiin buu ku yidhi markii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam isagaan wax shardiga ku xidhin ayuu iska sii daayay ixsaankii iyo wanaaggii uu nebigu u sameeyey sala allahu alayh wasalam meel weyn bay kaga dhacday sumaama waa tegey waa soo maydhay waa soo noqday waa islaamay ya halkii ayuu ku islaamay ma kuu tegey oo gaaladii haysato ka calan wallaynayso markaasuu maka dhexdeeda ka dhawaaqay shahaadateynka kaga dhawaaqay markaasay ku soo qamaameen waa ku soo qamaameen oo gacantay saareen markii dambea nin ka dhiciyey markaasuu war ninka maydaan garanay war waa reer yamaama yacni waa meeshii markaa tijaaradiinnu ay mari jirtay raashin dambe idiin iman maayo maanta ninka haddaad dishaan wax idiin imanaya ma jiraan halkii bay sii daayeen marka asiirka waxay culammadu yidhahdeen waxa kale oo soo gelaya dadka marka waxa waye maxaabiistaa iyaguna xidhan ee muslimiinta iyaguna waxay noqonayaan qaar uga awlaysan yacni asiirka gaalka ah waa ka awlaysan yahin in la quudiyo inamaa nuطcimukum liwajhi اllahi laa nuriidu minkum jazaءa walaa shukura waa sifo wanaagsan qofku markuu wax bixinaayo waa inuu ilaahay dartii u bixiyaa yacni adduunyada aad ku intifaacdid oo abaalgud ha lagaa siiyo oo ha lagugu ammaano oo ha lagugu xidhiidhiyo oo muraadkiisu waa inaanu ahayn ya maalinta aakhire waa inuu la baxayaa ilaahay sawaab iyo ajar inuu kaga doonaayo waa inuu uga jeedaa ikhlaas waa inay ka tahay ikhlaas waa inay ka tahay yani dadka qaarkood waxay bixinayaan waxay uga jeedaan yani intifaac addunya aad ku heshay ya markaasaa laga yaabaa markaysagaa marba dee inuu markaa xasuusiyo wanaaggu berigii u galay anigii berigii saa kuu galay sidaa kuu yeelay ya dee waxa weeye taasi markaa waxay tahay midaan fiicnayn waa in ilaahay dartii loo baxsadaa allah wuxuu yidhi ina alabraara yashrabuuna min ka'sin ina alabraara kuwa abraartee wan wanaagsani yashrabuuna way cabbayaan min ka'sin yacni koob khamri ay ka cabbayaan khamran min ka'sin khamri bay cabbayaanoo koob yacni markaa khamri ayay ka cabbayaan ama min ka'sin koob khamri oo khamri ku jiro bay ka cabbayaan kaana misaajuhaa kaafuura khamrigaasoo kaana misaajuha waxa lagu dhafa ee lagu khalday uu ahaaday kaafuuran kaafuur uu ahaaday yacni waxaa weeye raa'ixada iyo urta kaafuurka oo kalu leeyihi kaafuurku maydka marka la maydhaayo ashyaada markaysaga dhiraha lagu maydho ayuu ka mid yahay marka xoogaha markaysaga raa'ixa yar buu leeyahay calaa kulli xaal kaafuurka yacni saafinimadiisa iyo urtiisa iyo raa'ixadiisa ayaa markaa lagu dhafoo loo yeelay laakiin cayntii kaafuurta ku jirta laga tilmaami maayo oo kaafuurka laftiisii baa la geshay loogama jeedo caynan yashrabu biha cibaad ullaahi caynan ay akhusu caynan il baan gaar yeelayaa khasisaya oo si gaara u xusaya ishaasoo yashrabu biha oo ikhtisaas lagu nasbiyo ama caynan kaafuurka ka bedelo waxa lagu dhafay uu ahaaday caynan il uu ahaaday durdura ishaasoo yashrabu biha uu ka cabbaayo o ka cokonaanayo ba' baa lagu gudbiyey tadmiin baa ku jiro oo waxa la cabsiiyey macnihii rawiya yarwaa waa cokonaaday yarwaa baa ba' ku gudubta marka labadii macnoy wada gudanaysaa yashrabu biha way ka cabbayaanoo way ka cokonaanayaan ishaas haadu ishay u noqonaysaa cibaadullaahi addoommadii ilaahay waxaa loo jeedaa addoomadii ilaahay ee muqarabiinta waa cibaad khaas ah cubuudiyada waxaa loo jeedaa cubuudiya khaasa ya abraartuba addoommo ilaahay waa yihiin laakiin waxaa loo jeedaa kuwa sii sheeganoo gaar ah oo xaqii cibaadada si fiican u sii gutay waa kuwa muqarabiinta ee saabiqiinta ah ee kuwaasa iyagu ka cokanaanayo aad u cabbaaya oo iyaga barx la'aan baa lagu siinayaa laakiin qoladan kale waxbaa loogu barxaya asxaabuulyamiinka ee abraarta ah yufajiruunaha waxay ka cabbayaan yufajiruunaha xaalay jiidanayaan ay yajuruunaha tafjiiran jiidasho ay jiidanayaan ishaasi khiyaarkooday ku soconaysaayo meeshay doonaan bay la korayaan siday u laalaabtaan bay ula laalaabanaysa dabaqaadka ugu sarreeya hadday koraan way la koraysaa qadarkay rabaan baana la koraya wax fasahaadinayo oo kharribayo oo yacni meeshii marka waxa weeye mashaqo iyo dhibaato ku keenaya ma aha oo durdurrada jannada lafteedu dee maba aha markaysagaa sidan durdurrada adduunyada qaar dhulka qoda anhaaruhaa min hayri ukhduudin jarad subxaana mumsikiha min alfayadaani durdurrada jannadu sida aasaartaba ku soo aroortay yacni iyadoo dhulka aan jeexinoo qodin sida togagu u qodaan aan u qodin bay dhulkaas siman iska markaa yani iska durdurays amaba marka waxaa weeye dabaqyada sare markaysaga ay sare ugu durdurays ya subxaana mumsikaha min alfayadaani waxa markaa xumaan ka nasahan oo ka dheer ilaha ka haya inay soo burqato ya iyadoo halkaa siman sidaa u maraysa calaa qadri siday doonayaan bay ugu maraysa qadarkay doonayaan baa u maraya waxaynay doonayeen oo ka badani mari maayaan yu'fuuna binnadri waa oofinayaan nadarka sharciga gudihiisa wixii lagu waajibiyey waajibaad ah iyo waxay isku waajibiyeene ku nadreen labada macnoba ku wada xambaar ay culammadu ku kala fasireen ya wuxuu allah ku waajibiyey iyo waxa iyagu nadaray ku nadreen isugu waajibiyeen mid walba waa oofinayaan waa inagii hore usoo sheegnay waajibaadka shareecada nadar in lagu ilaaqo inay nusuusta ku soo aroorto uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum manaasigtii xajkaa nadarna laga cabira ila xujaajtii baa laga warramayey nadaradoodana ha oofiyaan ya waxaa laga tilmaamaya manaasigtii xajka wayakhaafuuna yowman waxay ka baqayaan maalin daraf ma ahoo loogama jeedo maalinta gudaheeday baqayaan waayo ammaani kuma jirto markaysagaa maalinta qiyaamo inay baqayaan gaaladu waa maalintaa waa baqaysaa waxaase loo jeedaa maalintaasay ka baqayaan waa mafcuulu bihi iyagoo daarudunyo joogay ka sii baqanayaan maalinta qiyaame yowman maalin bay ka baqayaan maalintaasoo kaana sharuhu sharkiisu u ahaaday mustatiiran mid faafaya oo faashiyan mid faafaya u ahaaday wa yucimuuna waa quudinayaan camalladay ku mutaysteen bimacnaa camallada u sababtay jannada inay galaan baa laga warramaya wayucimuuna way quudinayaan alطacaama cuntada calaa xubbihi jacaylkay cuntada jecel yihiin lala qabo oo bimacnaa u baahan yihiin miskiinan mid miskiinoo baahan miskiin maxaa looga jeedaa waa kii baahnaa min asukuun baa laga keena sukuun waa maxay waa xasiloonida waayo ruuxa miskiinkii waa qaliilu xaraka ya waa dhaqdhaqaaq yar yahay hadduu ruuxu markaysagaa xoolo helo fadhihi maayo gebgabtiisa markaysaga laga dhammaan maayo yani waxa weeye waa xaraka badan yahi laakiin dee hadduu miskiin noqdo waxa laga yaabaa safkaa inu iskaga wardiyo maanta laakiin haddii kuus weyn loo dhiibo waxaa laga yaabaa de inaanu markaysagaa iman salaadda ku xigta ama dee marka isagoo mutakhalifa oo ya dirqi kaga soo gaadhay markaysaga markaa ragcadda dambe ama atixiyaadka inuu yimaado marka wa yuطcimuuna aطacaama waxay quudinayaan cuntada calaa xubbihi jacaylka cuntada jecel yihiin lala qabay u baahan yihiin miskiinan mid baahan bay quudinayaan hal miskiin looma jeeday jinsi baa laga tilmaamaya waa jinsiga masaakiinta ee miskiin mucayan oo gaara loogama jeedo wayatiiman agoon bay quudinayaan waa agoontoo dhan baa loo jeedaa jinsi ahaan baa laga tilmaamaya waa asiira mid lasoo qafaashay quudinayaan usaaradaa loo jeedaa ee mid mucayanoo mid keliya loogama jeedo innamaa nucimakum waxay quudinayaan ay qaa'iliina xaalay odhanayaan qaa'iliina xaalay odhanayaan bay quudinayaan innamaa nucimakum waxaanu idin quudinaynaa oo qura liwajhi illaah ilaahay wejigiisa daraaddii baanu idin quudinanaa muraad kale kama lihin laa nuriidu minkum jaza'a walaa shukuuraa waxaanu idin quudinaynaa laa nuriidu xaal aanaan doonaynin minkum aanaan idinka idinka rabin oo idinka doonaynin jazaa'an abaalgud aanaan idinka rabin oo inaad noo abaalguddaan idinkama rabno walaa shukuuran shukrina qisna idinkama rabno waxaa kala jira shukuur iyo shakuur shukuur waa masdero waa shukri naqid shukri bay la macno tahay waa masder shakuur waa mubaalago waa mid shukri naqid badan shakuur marka la yidhaahdo halkan waxa la akhriyay keliya shukuur shiinka in la gudo laakiin faa'iido ziyaada aynuga jeednaa markaynu ka hadlayno shiinka kordhigiisa macnaha looga jeedo wa qaliilu min cibaadiya ashakuur shiinku markaasoo kale waa kordhigay ashakuur waa mid shukri naqid badan waa kaiiru shukri waxaa la mida kufuur iyo kafuur baa la mida kufuur waa maxay waa masder waa abaalka daris iyo kufri in lala yimaado waa kufuur waa marka kaafku godan yahay shukuur oo kaley la mid kafuur marka kaafka la kordhigo waa wasfi mubaalago looga jeedo waa mid kufri badan baa loo jeedaa inaa hadaynaahu asabiila imaa shaakira wa imaa kafuura kafuurku markaa waa wasfigii waa mid kufri badan ayaa kafuur looga jeeda inaa nakhaafu annagu waxaanu ka baqaynaa min rabbina xagga rabbiga iyo xaaluu yowmku ka ahaaday yowman maalin baanu ka baqaynaa yowmka loogama jeedo daraf oo khawfkaa maalinta gudaheeda dhacaya loogama jeedo ee maalinta lafteeda laga baqayaayo waa mafcuulu bihi yowman oo mansuuba haddaad aragto hays odhanuun darafnimuun baa loo jeedaa mafcuulu fiiha u qaadanuun marar badan bay soo aroortay iyadoo mafcuulu bihi looga jeedo mawaadicdan baana ka mid a innaa nakhaafu annagu waa baqaynaa min rabbina culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa min rabbina xaalo yowman bay sifo ka ahayd oo laga hormariyey waa laga xaalaynayaa taasi waxay noqonaysaa macnaheedu ama laqbadeedu innaa nakhaafu annagu waa baqaynaa min rabbinaa xagga rabbiga iyo xaaluu ka ahaaday oo ka yimi maalinta soo socota yowman maalin baanu ka baqaynaa bacdu culamaana waxay yidhaahdeen in min rabbinaana ku tacalluqdo nakhaafu yowmanna ay markaa mafcuulnimo ku nasbisato maanic kuma sugnaa faman khaafa min muusin janafan halkaasoo kale labaduu markaysaga waa wada yaalliin faman khaafa kii baqa min muusin bimacnaa ogaada ama uga markaysagaa baqa min muusin mid dardaarmaya janafan ay maylan uga baqa marka khaafa min muusinna waa ku tacalluqday janafanna mafcuulnimay u qaadatay saasoo kale inay dhacdaa maanic kuma sugnay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay qadareen min rabbina ay min ayaami rabbina inaa nakhaafu annagu waa baqaynaa min rabbina ay min ayaami rabbina xaaluu ka mid ahaaday maalinta soo socota ama min rabbina xagga rabbiga iyo xaalu ka yimi maalinta soo socota yowman maalin baanu ka baqaynaa maalintaasoo cabuusan weji ururin badan weji ururin badan waxaa loo jeedaa dhibaato badan oo dad fara badani wejiga ay aad u ururinayaan shiddada jirta daraaddeed iyo murugada qamdariiran yacni aad iyo aad ay u darantay shiddadiisu oo cabuusnimadiisu yacni marka ay sii daran tahay yani shadiid alcubuusa yacni aad iyo aad u sii shiddo badan waa maalinta qiyaamada fawaqaahum allahu shara dalika alyawmi ilaahay waa ka ilaaliyo waa ka dhowray wiqaayadu waa ilaalin fawaqaahum allahu ilaahay waa ka ilaaliyey shara dalika alyawmi kaas sharkiisa ayuu ka ilaaliyey maalinta ah ama ka beddelo sharka maalintaasuu ka ilaaliyey walaqaahum wuxuu la kulansiiyey yacni wuxuu siiyey waxay la macno tahay wa acطaahum wuxuu siiyey nadratan yacni qurux buu siiyey ay quruxsan yihiin oo nuurayaan oo iftiimayaan oo ladnaantiiyo nicmadu ka muuqato nadradu waa nicmada iyo quruxda iyo bahjada iyo markaa faraxa iyo nuurka markaysaa markaa uu nuuraayo wejiga tacrifa fii wujuuhihim nadrata naciim wa suruuran iyo farax ayuu ilaahay siiyey ay faraxsan yihiin halka dad badani murugoonayaan maalintaa iyagu waa farxayaan wejiyadooduna waa nuurayaan qofkuna markuu aada u farxo dee wejigiisu waa dhalaalaa wa jazaahum bima sabaruu jannata waxariira wa jazaahum wuxuu ku abaalmariyey ilaahay bima sabaruu ay bisaabi sabrihim sabirkoodii daraaddii wuxuu ku abaalmariyey maadu waa masderiyo jannatan jannuu ku abaalmariyey wa xariira dhar xariira ayuu ku abaalmariyey xariirtu waa dharka lagu xidho jannada gudaheeda wa libaasuhum fiiha xariir dharkooda jannada gudaheeda ay ku xidhanayaan waa xariir weey anwaacdii xariirtee kala duwanayd bay xidhanayaan adduunyada waa laga xaaraantinimeeyey ragga inay xariirta xidhaan ilaahay wuxuu ku abaalmariyey aakhiro inuu xariir u xidhaayo waxaanu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam man labisa alxariira fi dunya lam yalbasuu fi alaakhira ruuxa xariirta adduunyada ku xidhaa ee bimacnaa rag ahi aakhiro ma xidho aakhiro ma xidho axaadiis saxiixa saas yadaa ku soo aroortay waa goodi iyo hanjabaad waxaa laynooga digaya xariirta inaynu xidhanno culammadu waxay yidhahdeen xariirta laga xaaraantinimeeyey raggu inay xidhaan waa alxariiru alxayawaani waa xariirta noole ka soo jeeda ee xariirta sinaaciga ahee dhiraha qaarkood laga sameeyey xariirta loo ekaysiiyey waa mid mustanaca mid asala ma aha magacii xariirtana waa lagu magacaabay waana loo ekaysiiyey taas iyadoo taxriimka kuma jirtay culammadu yidhahdeen ee taxaaraantii waxay ahayd waa xariir xayawaan ka soo jeedo ashyaada qaarkoodoo noolo ah ayaa markay waxa weeye dhiraha qaarkood ay cunaan ayaa markaa waxa weeye xagga dambey ka sii daynayaan waxa ay sii daynayaan baa la ururiya ah markaasaa maryaha xariirtaa laga sameeyaa waa qabowdaho nucuumay leedahay waa dawo xanuunnada qaar bay dawo ka tahay way jilicsantahoo jidhka waa u macaan tahay dumarka waa u bannaantay inay xidhaan xariirta laakiin ragga xaaraan bay ka tahay laakiin ta sinaaciga ay culammadu waxay yidhahdeen taxriimka waxba kagama sugna sheekh albaanina waxa uu ku sheegaya silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu mas'alada noocaasa ku sheegaya wa kadalika khamriga waxaa soo aroortay xadiis uu nebigu leeyahay sala allahu aleyh wasalam ruuxa khamriga ku cabba adduunyada aakhiro ma cabbo aakhiro ma cabbo axaadiista sidaa ku soo aroortay waxay la mid tahay axaadiista goodiga ah iyo nusuusaha goodiga ee ku soo arooray ruuxa waxaayo waxaa sameeyaa janno ma galo taasoo kale ay la macno tahay wax kastoo macsiya qofku markuu la yimaadana mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya hadduu ruuxu la yimaado ku dhinto ilaahay doonistiisu hoos yaallaayo hadduu doonana ilaahay waa ka cafinayaa oo waa jannaynaya hadduu doonana waa ku cadaabaya haddiise lagu cadaabo naarta ku waari maayo mar hadduu tawxiid ku dhintay oo ahlu tawxiid yahay ee naarta waxaa loo gelinaya waa litathiir waa si loogu soo nadiifiyo oo loogu soo xalo oo yacni markaa uskagii iyo qaajeerkii dembiga looga soo reebo laakiin in lagu ihaaneeyo loogama jeedo isagoo laga soo jaray qurunkii dembiga ayaa dabeedna marka dambe maa-ulxayaa inta la sii geliyo oo laga sii nadiifiyo wixii laga sii reebo oo madowgiiyo wixii laga bi'iyo ayaa isagoo dhalaalaya dabeedna jannada la geliyaa jannadu ku dambeeya waxaa aayadda laga qaadanayaa fadiilada uu sabirku leeyahay waayo acmaashii ay samayn jireen markii jazaaga la sheegaayey waxaa sabab looga dhigun sabir wajazaahum bima sabaruu ay bisababi sabrihim jannatan waxariira marka fadliga uu sabirku leeyahuu ku tusinaya sabirkiina noocyaal saddexuu u qaybsamaa daacaadkii dhammaantood dee waxay gelayaan sabirkii saddex qaybood baa sabirka loo qaybiyaa waa sabrun calaa taacati illaah wa sabrun can macsiyati illaah wa sabrun cala alaqdaari almu'lima waalmasaa'ib waa in daacada ilaahay lagu sabro waa nooc salaaddii dadaalka lagu dadaalayo wakhtiyada makaarihda iyo qabowga yacni markaa maydhashada la maydhanayo ama la weysaysanayo yacni markaa kicitaanka loo soo kacaayo yacni jamacyada imaatinka la imanayo wakadalika soonkii gaajadii markaa waxawaye soonku lahaa iyo haraadku lahaa sabirka lagu sabrayo kullu daalika waxay u baahan tahay sabir hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday zake tahay hadday xaj tahay hadday acmaal kaloo wanaagsan tahay haddaanu ruuxu ku sabrin daacaadkaa iyo wanaaggaa la iman maayo ama daa'imi maayo macaasida ilaahay waa in laga sabraa oo laga adkaystaa oo naftii laga xakamaya laga xidhaa oo marka ruuxu doonaayo macsi uu ku hamiyo haddaanu sabrinoo naftii ka xidhin dee wuxuu halis u yahay macsida inuu ku dhaco macsida inuu ku dhaco ayuu halis u yahay saas aawadeed macaasidii in laga sabro iyaduna waa nooc masaa'ibtiiyo dhibaatooyinka in lagu sabro masaa'ib muqadaroo loo qadaray baa ruuxii la kulmaaya oo naftiisii ama haleelaya ama xoolihiisii haleelaya ama ubadkiisii haleelaya ama qaraabadiisii haleelaya ama dadku jeclaa haleelaya ya yani waxa weeye waa inuu ku sabraa وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك wuxuu ilaahay ku abaalmariyey jannadaas damiirka haadaa baa laga xaalaynayaa wuxuu ilaahay abaalmariyey mutaki'iina xaalay dangiigaan fiihaa jannada gudaheeda ay ku dangiigaan cala alaraa'iki sariira korkood ay ku dangiigaan araa'ik waa jamaco mufradku waa ariika sariir oo dhanna lama yidhaahdee waa sariiraha qayb ka mid ah waa sariiraha qayb ka mida wey oo arooska waxay samayn jireen carabtu gurigii baa waxaa laga samaynayaa qayb yar oo dhexda ah oo yacni markaa tendho oo kale iska ah oo maryo waxa weeye khafiifa yani ayaa sidaa loogu sii daayey wax isha qarinaya ma aha sariirna dhexday taallaa waa sarraysaa meeshaana waa la qurxiyo waa la xidha yacni waxa weeye waa qol yaroo yacni guriga dhexdiisii ku sii yaalla caruusadaana loogu talagalay sariirtaa in lagu fadhiisiiyo marka sariiraha noocaasoo kale ah ayay korkooda ku dangiigaan oo suxullada dhigteen adduunyada markii la joogay suxulka hadduu ruuxu yaro dhigto in yar markuu suxulkaa dhulka ku hayaba ama barkimada ku hayaba waa daalay mutaki'iina laga cabira yacni ficil hadda lama sheegin mawdican mawdicyo kale ha la sheego ee waxaa la sheegay isim waxaa laga tilmaamayaa hadday intay doonaan dangiigaan inaanay ku daalayn ya sanawaad fara badan hadday sidaa u dangeegaan ku daali maayaan dhiig kala xidhmayaana ma jiro muttakiina fiiha cala alaraa'ik bacdi baa waxay yidhaahdeen jannatan baa in laga sifeeya ay bannaan tahay culammada markaa qaarkood baa saa maray waxaa ka mida qolyaha sidaa maray zamaqshari baa ka mid ah xagga carabiyada ayuu aqoon u lahaa laakiin xagga ictiqaadaan ma fiicnayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wejigaasi ma suuragal aha jannatan in laga sifeeyo waayo waxay noqonaysaa jarayaanu sifati calaa gayri saaxibiha oo damiir in la ibraaziyaa waajibaysay madhabka basriyiinta marka lagu socdo saas ayaa waajibaysay lamana ibraazin damiiro marka sidaas aawoodee wejigaasi ma suuragal aha bay yidhahdeen laakiin waxaa laga yaabaa dee ra'yiga kuufiyiinta inuu ku socdo markuu sidaa leeyahay waayo iyagu marka waxa weeye aan labsi ka imanaynin in la ibraaziyo waajibin maayo laakiin wejiga fiicani waa wejiga kale muttaki'iina fiiha wajazaahum ilaahay waa abaalmari muttaki'iina xaalay dangiigaan buu abaalmariyey fiiha jannada gudaheeda ay ku dangiigaan cala alaraa'iki sariira korkood sariirihii caruusadaha loogu tala galay yacnii qaar la mida ay ku dangiigaan laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira wuxuu ilaahay abaalmariyey mu'miniintaas laa yarawna xaalaynay arkaynin oo muttaki'ina ay ku cadfan tahay ama mutaki'ina fiiha laga xaaleeyo oo la yidhahdo waa laba xaaloo mutadaakhilataan ah sida hore mara wuxuu ilaahay abaalmariyey laa yarawna fiiha ay hayra raa'ina qaar aan arkayn xaalay yihiin jannada gudaheeda aan ku arkayn shamsan qorax aan arkayn qorax aan jannada ku arkayn walaa zamhariira qabow daranna aan ku arkayn zamhariirku waa qabowga daran baa la yidhahdaa zamhariir qabowga daranna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha wax lagu cadaabo oo naartu siday u leedahay kul aad u daran ayaa waxay u leedahay qabow aad u daranna waa leedahay waa tii xadiidkii ay ku soo aroortay in nebigu ku sheegayo sala allahu alayh wasalam kulka ugu daran ee adduunyada ah ku heshaan waa neeftii jahannama ay kulka neefsanaysay qabowga ugu daranna waa zamhariiro markaysagaa qabowgeedii ay neefsanaysa marka sida kul wax loogu cadaabo ayaa qabowga daranna wax loogu cadaaba marka qorax iyo iyo qabow darantoonna markaysagaa jannada gudaheeda ku arki maayaan qowl labaad culamada qaar waxay ku fasireen walaa zamhariiran dayaxna arki maayaan oo jannada qorax iyo dayaxtoonna ma jiro maxaa maalinta qiyaamada loo yidhi alyawm alaakhir alyawmu alaakhir waxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin haddii jannada markaa qorrixi jiri lahaydna maalmaha ka dambayn lahaa maalinta qiyaame markaa maalin ka dambaysaa ma jiro waa alyawm alaakhir waa aakhiru yowm maalintii ugu dambaysay weyi jannadii waa ilays waxay culammadu yidhaahdeen ilayskaasi wuxuu yahay sida aasaarta ku soo aroortay salaadda subax dabadeeda iftiinka jira iftiinkaasoo kale mid la mida jannada ka jira oo wax madowi ma jiro kulna ma jiro bacadna ma jiro qabow daran iyo kul daran midnaba ma jiro hawadiina waa muctadiloo waa dhexdhexaad waa meeluu ilaahay raaxa u abuuray wey wadaaniyatan calayhim dilaaluha muttakiinay ku cadfan tahay wuxuu ilaahay abaalmariyey ahlu jannahaas wadaaniyatan xaalay u dhowdahay calayhim korkooda dilaaluhaa jannada hadharhkeedu ay u dhow yihiin wadullilat waa la sahlo waa la soo dhoweeyey qutuufuhaa midhaheeda la goosanaayo waa jamcu qidfin qutuuf waa jamc midhaha la goostaa la yidhaahdaa waxaa la soo dhoweeyey midhaheeda la goosanaayo tadliilan soo dhowayn baa la soo dhoweeyoo la sahlay oo jiif iyo joog iyo fadhi mid walba waa lagu goosanaya ya markuu jannadii sidaa u eego laamaha ugu sarreeya midho ku yaalla hadduu jeclaysto inuu koro uma baahna ya inuu isu taago uma baahna inuu tiigsado uma baahna iyadaa u soo dhowaanayso siday u soo socotay agtiisa imanaysaa hadduu taagan yahay taaginidu ku goosanaya hadduu fadhiyo fadhiguu ku goosanaya hadduu jiifo isagaan sare fadhiis ayuu goosanaya iyadaa u soo hoobanaysa ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم waxaa lagula wareegaa biaaniyatin weel baa lagula wareegaa hal mid looma jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa yacni wax badan inay ku dhacayso jinsi ahaan baa looga jeedaa weelkaasoo min fidatin fida ka samaysan macdanta fidada la yidhaahdo ka samaysan macdanta fidada la yidhaahdo ka samaysan wa akwaabin iyo koobab baa lagula wareegayaa koobabkaasoo kaanat qawaariira quraarada ka samaysan qawaariira min fida waxay ka samaysan yihiin ka beddelo quraarado fida ah oo quraaradihii waa quraarada aan markaa nooceed aynaan arag macdanta fidada la yidhahdo haddana quraarad laga yeeli weeye waana macdantii waana quraarad qaddaruuha waa qiyaaseen oo waa jaangooyeen cidda waraabinaysa taqdiiran qadaraad bay qadareen ama jaangooyeen oo u qiyaaseen qadarka ay doonayaana jeclaysanaya baahiba ma jirto jannada gudaheeda wax baahi la yidhaahdo ya oo jiraa ma jiro jannada gudaheeda lagu harraadi maayo lagu gaajoon maayo lagu tabcaami maayo cunitaanka wax la cunaayo loogama jeedo in gaajo la yskaga bi'iyo oo gaajaba ma jirto hadday dhici lahayd inaynan waxba cunin ya may gaajoodeen oo may tabcaameen oo may xanuunsadeen oo may harraadeen waxay u cunayaan maxay tahay waxay u cunayaan waxa weeye waa taladud waa macaansi ay macaansanayaan oo jeclaysanayaan oo ay doonayaan inay ku raaxaystaan saasay uga jeedaan saas aawadeed fawaakiih baa laga cabbiraa waa litafakuh macaansi iyo ku raaxaysi bay u cunayaan siday u cunayaan waa saas weyi wax gaajo oo haleelaysaa ma jirto marka qadarkay jeclaystaan ee ay doonayaan inay cabbaan keliya loogu soo markaa shubaya baaqi ka soo hadhaya iyo wax ka go'ayaa toonna ma jiro iigu celi ma jirto markii hore intii ay markaa doonayeenba loo keena baaqi soo hadhayo ay soo reebayaanna ma jiro qiyaasta intay doonayeen bes bay ku sarjaran tahay qaddaruuha taqdiira waa qadareen oo waa qiyaaseen rabbi baa ku ilhaaminaye qadaraad bay qadareenoo u qiyaaseen qadarkay doonayaan bes ziyaado iyo nuqsaan yadaan lahayn allah wuxuu yidhi wayusqawna fiiha ka'san kaana misaajuha zanjabiila wayusqawna waa la waraabinayaa fiiha jannada gudaheeda lagu waraabinayaa ahlu jannihii jannada gudaheeda ayaa lagu waraabinaya ka'san yacni koob khamriyaa lagu waraabinaya yani waxaa loo jeedaa koobab mid walba koob khamriga in la waraabinayo khamrigu khamriga adduunyada lama mid aha ka'sigaasoo kaana misaajuha waxa lagu khalday ee lagu barxay uu ahaaday zanjabiilan sanjabiil uu ahaaday bimacnaa raa'ixadii iyo dhadhankii sinjibiishoo kale u lahaaday caynan fiiha tusamaa salsabiila zanjabiilan ka beddelo kaana misaajuha uu ahaaday waxa lagu barxay waxaa lagu barxay uu ahaaday caynan il uu ahaaday il durdura ishaasoo fiiha jannada gudaheeda ku sugan ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil lagu magacaabo maxaa salsabiil loo yidhi salsabiil waxaa loo yidhi siduu u daadegaya loo liqaayaa sahlanoo salsabiil waxaa la yidhaahdaa maa sahula inxidaaruhu fi lxalqi waa shayguu sahlanaado yacni markaa dejintiisa dhuunta laga dejinaya ama uu ka degayaa liqistiisu waxay aadka u sahlan tahay ayaa la yidhahdaa ashyaada qaarkood marka la liqaayo waxaa lagu liqaa dhib ashyaada qaarkoodna waxaad mooddaa hunguriga inay ku cararayaanba oo yacni gooray hungurigii dhaafeenba yacni waxa weeya aan la dareemayn ya waxa weliba aadka loo jecel yahay yacni waxaa dhici karta hunguriga inuu ku cararo ya waxa qofka aanu jeclayn waxaa laga yaabaa si dhiba inuu ku liqo ama wakhti badan hayo
مع laakiin shayguu jecel yahay waxaa dhici kartaa في منهج dheecaamada أونلاين.
iyo waxa markaysaa markaa imanaya daraaddeed ayaa markaa ka sii qayb qaadanaya waaba ku cararaan marka iyadoo taasi asaalatan ay jirto waxay cunayaan oo dhan ay wada jecel yihiin tani waa ka sii xag jirtaa waa taa ilaahay salsabiil ku magacaabay wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna waxa ku wareegaya korkooda wildaanun yacni inamaa ku wareegaya wildaan asal ahaan waxaa laga tilmaamayaan ubad yacni dad yaryar in loo jeedo dad yaryar in laga tilmaamayo laakiin inay inama yihiin waxay sheegaysaa aayadda kale wayatuufu calayhim ghilmaanun lahum waxaa ku wareegaya wiilal yaga u sugnaadoo khidmi ahaan bay ugu sugnaadeen mulki ahaan bay ugu sugnaadeenoo addoomme ahaan bay u leeyihiin laga tilmaami maayo lilkhidmati bay ugu sugnaadeen baa looga jeedaa oo shaqaalo jajaban bay u yihiin wayatuufu calayhim waxaa ku wareegaya wildaanun inamo dhallinyaro ah baa ku wareegaya inamadaasoo mukhalladuuna la waariyey dhallinyaronimadaas iyo quruxdaasaa lagu waariyey ma ciroobayaan ma gaboobayaan yacni isma beddelayaan إda rأythm xasibthm luؤluأa manhuura إidaa ra'aytahum markaad aragto xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu'lu'an luul inay yihiin baad u malaynaysaa luulkaasoo manhuuran la kala firdhiyey luulkii waa dhalaal badan yahay marka quruxda waxaa lagaga shabahayaa inay luulka la mid yihiin maxaa loo odhan waaye sababta loo odhan waaye maxay tahay luul taxan oo isku urursan culammadu waxay yidhaahdeen luulku markuu isku urursan yahay iyo markuu kala tegan yahoo midba meel yaallo wuxuu qurux badan yahay oo indhaha yacni aad iyo aad quruxdiisa ay u dareemayaan markay kala firdhisan yihiin dhalaalkii baa meelo kala duwan ka dhalaalaya laakiin haddii meel la ysugu keeno wuu isku soo ururayaayoo dee bar yaroo dhalaalaysay noqonaysaa meel yaroo kooban oo dhalaalaysa laakiin marka sidaa loo daadiyo ya sida saloolka ee mid waliba meel ka dhalaalo ee dhalaalkii markaysagaa mid waliba isha gees ka qabsado dee quruxdii aad bay u qurux badnaanaysa ya waxaa laga qaadanayaa shay inuu manduum yahay oo taxan yahay ay ka qurux badan tahay inuu mansuur yahoo kala firirhsan yahay firirhkaabuu ku qurux badan yahay waidaa ra'ayta ama ra'ayta naciima wa mulkan kabiira waidaa ra'ayta thamma markaad aragto ru'ya kaa xasisho halkaas gudaheeda adoo ku sugan bimacnaa mawdicaa marka ru'ya kaa xasisho mawdicaa gudihiisa markay aragtii kaa xasisho ad wax aragto hee ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman nicmo fara badan baad arkaysaa wa mulkan mulki baad arkaysaa boqornimo mulkigaasoo kabiiran weynaansha badan fammada loogama jeedo mafcuul inay tahay waayo waa darafoo darafnimo unbuu laazimaa macno aan daraf ahayn uma soo arooro marka waxaa laga tilmaamayaa idaa wujidat minka ru'yatun fii daalika almakaan haddii ru'ya kaa xasishoo kaa dhacdo adoo goobtaa ku sugan ama goobtaa gudaheeda hadday ru'ya iyo aragtii kaa dhacdo ra'ayta naciiman wa mulkan kabiira agsarka culammadu saasay mareen bacdi baa waxay yidhaahdeen maye mafcuulkii baa la xadfay mafcuulkaasina mawsuul buu ahaa wa idaa ra'ayta markaad aragto hamma ay maa hamma wixii halkaa ku sugnaaday markaad aragto oo maa oo ismu mawsuula xadfan ra'ayta naciima wa mulkan kabiira faraa baa wejigaa sheegaye yaxya bnu ziyaad ayaa wejigaa sheegaye culammada badankoodu wejigaa ma marin waayo waxay yidhaahdeen ismiga mawsuul in la xadfaa oo siladiisu ay baaqi noqotaa yacni qawaacidda way khilaafsan tahay bacdi baa si yar u soo naqliyey oo yidhi maya shawaahid bay leedaho way dhacdaa wejiga hore jamaahiirtu mareen baa la marayaa caaliyahum hiyaabu sundusin caaliyahum bimacnaa fawqahum korkooda waxaa ku sugnaaday hiyaabu sundusin xariirta teeda jilicsan dharkeedii baa ku sugnaaday dhar xariiroo jilicsan baa ku sugnaaday sundus waa xariirta nooceeda jilicsan istabraqna waa xariirta nooceeda adag xariirtii baa noocyaa loo sii kala sheegayaa nooc jilicsan iyadoo xariirtu wada jilicsan tahay sii kala jilicsan tahay marka la leeyahay teeda adag ta kale marka loo eegay u adag tahay maryaha kale ha u jilicsanaatee caaliyahum korkooda waxaa ku sugnaaday hiyaabu sundusin dhar xariiroo jilicsan ayaa ku sugnaaday dharkaasoo khudrun cagaaran wa istabraqun waxaa kaloo ku sugnaaday istabraq oo xariirta teeda adag ah wa istabraqinna waa la akhriyey wa istabraqin marka la akhriyana waxay noqonaysaa sunduska inay ku cadfantao wasiyaabu istabraqin baa macnuhu u dhacayaa iyo dhar istabraq ah oo xariirta teeda adag ah waxulluu asaawira min fida waxulluu waxaa loo geliyey ahlu jannihii jacalana allahu minhum asaawira shuuriyaa loo geliyey ama jijimo ayaa loo geliyey jijimahaasoo min fidatin fida ka samaysan asaawirtu waa jamcu aswira waxa gacmaha la gashadaa la yidhaahdaa wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura wasaqaahum wuxuu waraabiyey waxaa loo jeedaa waa waraamin doonaa waa u gelin doonaa waa abaal marin doonaa saasaa looga jeedaa maadi baa laga cabira sidii wax dhacay wa jazaahum ilaahay baa ku abaalmariyey maadi baa laga cabira waxullu waa loo geliyey wasaqaahum waa waraabiyey waxaa loo jeedaa wuu ku abaal marin doonaa waa u gelin doonaa waa u waraabin doonaa maxaa maadiga looga cabiray ficilka maadi waxaa looga cabiray inay dhacaysaa muxaqaq ah oo xaqiiqo ah kaannahu siday xaqiiqo u tahay sidii wax dhaco oo kale inay ka dhigan tahay saasoo kale lagu shabahay wasaqaahu wuxuu ka waraabiyey waa ka waraabin doonaabaa loo jeedaaye rabbuhum rabbigoodu wuxuu ka waraabiyey sharaaban sharaab wax la cabo tahuuran tahaaro badan oo nadaafad badan waa shay taahir oo tahaaro badan ina haada kaana lakum jazaa'a kaasi wuxuu idin ahaaday abaalmarin buu idin ahaaday ina haada kani kaana wuxuu ahaaday lakum xaaluu idinka idiin sugnaaday jaza'an abaalmarin buu ahaaday ama jaza'an lakum wa kaana sacyukum wuxuu ahaaday camalkiinni mashkuuran mid la mahadiyey bimacnaa mid laga shukri naqay buu ahaaday inaa naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziila ilaahay wuxuu inoo sheegayaa jannada nicmooyinka uu ilaahay ku siinayo ahlu jannaha waxaa ka mida in weel fido ka samaysan lagula wareegaayo iyo koobab quraarada ka samaysan oo quraaraduhuna fido ka samaysan yihiin qaar dahab ka samaysanna waa lagula wareegayaa oo adilada qaarkoodba mid bay sheegtay qaarna fidadii bay sheegtay qaarna dahabkii bay sheegtay labaduna isdiidi maayaan marna weelkii dahabka ka samaysnaa baa loogu keenaya wax marna weelkii fidada ka samaysnaa labada noocba waa loogu keenaya ashyaadan laynoo sheegaya jannada ku sugan cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi laysa fi dunya mima huwa fi ljannati ila alasmaa adduunyada kagama sugna waxa jannada yaalla magacyada mooye wax kale kagama sugna haddii lagugu yidhaahdo oo aad aragto yacni sariiro in laynoo sheegaayo khamri in laynoo sheegaayo caana in laynoo sheegaayo jannada inay ku sugan tahay biyo inay ku sugan yihiin yacni inay ku sugan yihiin xariiri inay ku sugan tahay dahab inuu ku sugan yahay fida inay ku sugan kullu daalika ashyaada iyo waxa la midkaa dhammaan waxa jannada yaalla magacuunbaa ka dhaxeeya ashyaada adduunyada yaalla magacyaday wadaagaan xaqiiqada aad bay u kala tegan yihiin oo sharaabku sharaabkii maaho caanuhu caanihii maaho sariirtu sariirtii maaho xariirtu xariirtii maaho ya maxay iskaga dhacaan waa wuxuu ilaahay u abuuray yacni inuu addoommadiisa ku karaameeyo ugu naxariisto ayuu ilaahay u abuuray waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan u diyaariyey addoommadayda wan wanaagsan ilaahay buu ka soo naqlinayaa inuu sidaa yidhi waa xadiisulqudsi oo nebigaa wuxuu odhanayaa ilaahay wuxuu yidhi waxaan u diyaariyey addoommadayda wanaagsan waxaan ili arag dhegina aynay maqal qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin hadday isku mid ahaan lahaayeen waxa adduunyada yaalliya waxa jannada yaallaa dee waxay noqon lahayd inay ili aragtay oo dhegi maqashay ya yani marka ayay noqon lahay marka xadiidkaa laftiisa u daliila hadalka ibnu cabbaas uu yidhi hadalka ibnu cabbaasna waa ka sugan yahay sheekh albaani wuxuu ku takhriijinayaa oo u odhanayaa sanadkeedu waa markaa sugan yaho waa jayid kitaabkiisa lahaa silsilatu axaadiisi saxiixa asarkaas ibnu cabbaas waa ka sugan yahay xadiidkaas marfuuca ah ee xadiisulqudsiga ee saxiixaynka ayaana markaa caddaynaya saxnimada hadalka oo shaahidu ah marka xariir marka laynoo sheegayo xariirta adduunyada iyo xariirta jannadu waa kala tegan yihin khamriga saasi leeg magaca ka dhexeeya laakiin xaqiiqa ahaan waa u kala duwan yihin aad iyo aad bay u kala duwan yihin oo ma magacyo kale lagu sheego haddaa haddii isku xaqiiqaba aynay ahayn oo waxba ayna iskaga dhicin ma magacyo kale loo bixiyo magacyadan waxaa loogu magacaabay waa si aynu u fahanno ilaa haddii wax aynaan garanayn magacyo aynaan garanayn laynoo sheego qiimaha uu leeyahay adumaynaan fahanin laakiin wixii adduunyada ugu qiimo badnaa magacyadii loo yaqaanay marka lagu magacaabay oo la yidhahdo weliba waa ka sii qiimo badan yihiin markaa waa la fahmayaa shaygan inuu wanaagsan yahay ou yahay shay aad iyo aad u qaali ah taqriib fahamkeenna loo soo dhowaynayaa magacyadan loogu iطlaaqay magacyadaasaana ka dhexeeya markaa taana saas weyi jannada waxyaalaha laynooga sheegay waa waxaadu la yaab badan waxaa axaadiista saxiixa ku soo aroortay dumarka xuuralciinta ah yacni dhudhummada addimadooda yacni iyagoo hilibkii iyo haraggii iyo sidaa ay markaa yihiin ayaa haddana muraayadoo kale laga dhigay oo dhuuxa lafta ku jira halkaa laga arkaya sida muraayadda loo daawanaya dee adduunyada taa laguma arag yacni markaa haraggan iyo hilibadan iyo laftani qarin mayso waxa ka hooseeya dhuuxii lafta ku jira halkaa laga taalacanaya oo laga arkaya axaadiis saxiixay kuso aroortay jannada waxyaalaha la yaabka badan ee laynoogu sheegay waxaa ka mid ah dhirta jannada jirridaheedu dahab bay ka samaysan yihiin bal hadda geed baxayo oo midho bixinayo oo cagaaran oo midhihii laga goosanayo oo haddana jirriddu dahab tahay ka warran jirriddaaba dahaba axaadiis saxiixay ku so aroortay waa shay la yaab badan marka ha odhanin say u dhici kartaa taas ilaahay wax walba waa awoodaa wallahu calaa kulli shayin qadiir shay walba ilaahay waa awoodaa oo waa qadiir ilaahay sharciguna wax mustaxiila lama iman oo aan dhici karin laakiin wax caqliga ku wareeraayo caqliga ka sarreeya waa la yimi waxay ka mid tahay mima yaxaaru fiihi alcaql laa mima yuxiiluhu alcaql wuxuu caqligu mustaxiilka ka dhigaya kama mid aha ashyaadaasiye waxyaalaha caqligu ku wareerayay ka mid tahay waxayna saaran sida laynoogu sheegay inaynu u rumayno oo u qaadanno ayayna saaran ilaahay wuxuu inoo sheegay inamo ayaa ku wareegaya ahlu jannaha oo u khidmaynaya o u shaqaynaya inamada laftooda qurux badan waa inamo dhallinyaro ah waa inamo dhalaalaya qaar fool xun ma aha waa qaar qurux badan idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an manhuura markaad aragto waxaad moodaysaa luul la daadiyey oo kale inay yihiin oo la kala firdhiyey quruxdooda iyo nadaaradooda iyo dhalaalkooda waxay ku waarayaan dhallinyaronimadaa iyo caafimaadkaa iyo quruxdaa iyo dhalaalkaa kuway u shaqaynayaan siday ugu waarayaan dhallinyaronimadaas iyo caafimaadka iyo quruxdaas ay iyaguna ugu waarayaan ahlu jannuhu markay jannada galaan ahlu naarkii naarta ku waarayeyna naarta isugu hadho baa geerida lafteedii la gowracaa markaasaa geeridii dhimataa suurad wan iyadoo le baa la keenaa sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay markaasaa labada qoloba loo dhawaaqa yaa ahla aljanna ya ahlu naarki iyo ahlu janniba waa loo dhawaaqa deedna waa la bireeyaa geerida yaa ahla aljannati khuluudun falaa mawt wa yaa ahla annaari khuluudun falaa mawt ahlu jannooy yacni waa waaraysaan oo geerii ma jirto ahlu naarowna naartaa ku waaraysaan oo geerii ma jirto goortaa geerida la gowracayaa waa marka dadkii ahlulkabaa'irka ahaa ee muslimiinta ahaa ee naarta galay laga soo bixiyo dabadeed ay ka soo wada dhammaadaan oo cidi ayna kaga hadhin markaa weeye marka geerida la birinaya ilaa dadka muslimiintaee ahlulkabaa'irkaa markay naarta galaan naarta gudaheeda inay ku dhimanayaan baa axaadiista saxiixaynka ugu soo aroortay fa yumiituhum allahu imaata gaaladiiyo munaafiqiintu ma dhimanayaan oo naarta gudaheeda ku dhiman maayaan laakiin raxmo muslimiinta loo naxariisanayo daraaddeed naarta gashay ee ahlulkabaa'irka ahayd ayaa markay naarta galaan ilaahay dilaya markaasuu marka dambena soo noolaynaya bukhaari iyo muslim bayna ku timi axaadiistaas fa yumiituhum allahu imaata taasi waa qabla dabxi اlmowt waa inta geerida aan la gowricin ka hor laakiin marka iyaga la soo nooleeyo laga soo saaro muslimiinta jahannamiyiinta ah ee bimacnaa jahannamo galay ee dabeed laga soo bixiyey ee ay janno ku dambeeyaan markaasaa waxa weeye geerida la birinaya marka geeri dambe ma jirto nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay ahlu jannaha in lagu odhanaayo waxaa idiin sugnaatay inaad noolaataan oo aydaan weligiin dhiman inaad dhallin yaraataan oo aydaan gaboobin inaad caafimaaddaan oo aydaan bukoon marka inamada u shaqaynayana saasoo kale ba iyaguna caafimaad iyo qurux iyo dhallinyaranimo ay ku sugan yihiin kuna baaqi yihin wildaantani maxay ahayd culamada qaar waxay yidhaahdeen waa atfaalu lmushrikiin ubadkii gaalada ka saqiiray ayaa laga dhigayaa ahlu jannaha qaar u shaqeeya oo jannada ku jira oo khudaam ahlu jannaha u ah bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen waa qaaru ilaahay jannada ku abuuraayo xadiis adigu calaa kulli xaal la soo wariyaa jira oo sheegaaya inay jannada u shaqayn doonaan atfaalulmushrikiin marka maanic kuma sugna in waxa weeye labada qaybood ba leeyihiin allah wuxuu yidhi wa yutaafu calayhim waxaa lagula wareegaa biaaniyatin weel baa lagula wareegaa weelkaasoo min fidatin fida ka samaysan wa akwaabin iyo koobab ayaa lagula wareegaa waxay yidhahdaan culammadu waa koobab aan dheg lahayn yacni meeshii wal marka uu doonaba waa qaban karaa kamana siibanayn koobabkaasoo kaanat qawaariira quraarada ka samaysan qawaariira min fida ka samaysan quraarado quraaradahaasoo min fidatin fida ka samaysan qadaruuha kuwan waraabinaya ee daa'ifiinta ah ee ku wareegaya way qiyaaseenoo waa qadareenoo waa jaangooyeen taqdiiran qadaraad bay qadareen waa u qiyaaseen intay ay markaa cabbayaan ziyaado iyo nuqsaan toonna yeelan mayso wa yusqawna fiiha waxaa la waraabinayaa jannada gudaheeda lagu waraabinayaa ka'san koob khamri ah yacani mid walba koob gaaraa la waraabinaya khamrigu markuu ku jira uu buuxo ayuunbaa ka'si la yidhaahdaa kaana misaajuha zanjabiila koobkaa khamriga ahoo kaana misaajuha waxa lagu barxay uu ahaaday zanjabiilan sanjabiil u ahaaday yani waxaa loo jeedaa sanjabiisha lafteedii looma jeedo yacni markaa dhadhankeedii ayaa loo jeedaa iyo raa'ixadeedii wax ka mid ah taasaa laga tilmaamaya yacni mid gubayo ay markaa iyaga dhibaya ma aha ee yacni markaa dhadhan wanaagsan buu u yeelayaa sinjibisha aynu naqaanoo kale lama mid aha caynan fiiha tusammaa salsabiila ka beddel zanjabiilanoo kaana misaajuha waxa lagu barxay wuxuu ahaaday caynan il buu ahaaday durdura oo fiiha jannada gudaheeda ku sugan ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil lagu magacaabo ama ikhtisaas lagu nasbiyo akhusu caynan
مع تحيات wayaduufu calayhim korkooda waxaa ku wareegaya منهج أونلاين oo khidmo iyo shaqayn ugu wareegaya iyo adeegis wildaanun inamo dhallinyaro ah oo mukhalladuuna la waariyey oo waxaa lagu waariyey dhallinyaronimada iyo caafimaadka iyo quruxda idaa ra'aytahum markaad aragto xasibtahum waxaad u malaynaysaa lu'lu'an luul baad u malaynaysaa luulkii dhalaalayey mansuuran luulkaasoo la kala firdhiyaad mooddaa wa idaa ra'ayta samma meeshaa haddii ru'ya kaa dhacdo ad aad markaa aragtii kaa xasisho meeshaa gudaheeda ra'ayta waxaad arkaysaa naciiman nicmo fara badan baad arkaysaa wa mulkan iyo boqornimaad arkaysaa mulki kabiiran weyni badan ninbaa beled yar xukumo oo yidhaahda markaysaga intaanaan boqor ka ahay ya oo wakhti yar lagaga gudbaayo oo laga yaabo dadka ku noollaa yacni qaar badan in amarkiisa diidayaan oo wax badanoo uu diidayo uu ku arkayo oo qorfo uu isaga badan yahay ahlu jannuhu waxay arkayaan yacni mulki weyn adduunyada wax ka weyn baa mid walba la siinaya ya axaadiista waata ku soo aroortay ahlu jannaha ka ugu jannada yar waxaa la siiyaa adduunyada tobanlaabkeed haddaba waa kii naarta soo galay ee cid naarta laga soo saaro ugu dembeeyey dadka kale oo dhan isaga waa laga horraanguray isagaa ugu dembeeyey ahlu jannihii jannada hor ka go- galay maaha kuwii marka dhexe galay maaha kuwii waxa weeye markaa naarta soo maraye qaybtii hore laga saaray maaha waa kii ugu dembeeye naar ruux laga soo saaro ugu dembeeyey waa ka deraje ahaan ugu hooseeya jannada ilaahw naarta iga saar buu yidhahdaa marka horeu ilaahay ku yidhaahdaa wax kale miyaad i weydiisanaysa haddaan taa ku yeelo markaasuu yidhahdaa ilaahow may markaasaa ilaahay ka saaraa wejigiisaa waxaa loo soo jeediya xagga naarta mudduu aamusaa intuu ilaahay doono inuu aamuso ayuu aamusaa marka dambu haddana wuxuu yidhaahdaa ilaah wejigayga naarta ka jeedi markaasuu ilaahay ku yidhaahdaa miyaanad ballan qaadin aanad wax dambe i weydiisanaynin markaasuu ilaahu khalqigaa ka ugu shaqisan haygaye markaasaa mar labaad haddana lagu yidhahdaa wax dambe miyaad i weydiisan doontaa markaasuu ilaahu may markaasaa wejigiisa laga jeediyaa mudduu haddana sidii ahaadaa mar dambu haddana yidhaahdaa yacni ilaahu jannaday geli ya adigu calaa kulli xaal marka dambe jannadii waa la geliyaa waxbaa lagu yidhahdaa tamani oo jeclayso wax alla wuxuu markaa niyaddiisa ku soo dhacdaa la siiyaa riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa adduunyada iyo toban laabkeed in ruuxa la siinayo waa mulki weyn ya waa mulkan kabiira haddana mulkiga caynkaa u weyn aragtidiisa iyo ishiisa waa loo xoojiyaayo yacni min taraf ilaa taraf buu saa u eegayaa oo saa u daalacanaya oo ishii aynay soo oodmayn wa idaa ra'ayta sama ra'ayta naciima wa mulkan kabiira sama waxay tahay waa hunaaka waa darafoo hunaaka meeshaasay la macno tahay afar mawdic bayna qur'aanka ka soo arortay afartay ka mid tahay caaliyahum hiyaabu sundusin korkooda waxaa ku sugnaaday siyaabu sundusin dhar xariir oo jilicsan dharkaasoo khudrun cagaaran midabka cagaarku indhaha ayuu u roon yahoo indhaha ku doogsada oo daawashadiisana jeclaysta wa istabraqun iyo xariirta teeda adag baa korkooda ku sugnaatay wa xulluu waxaa loo geliyey yacni waa loo gelin doonaa baa loo jeedaa asaawira shuuliyo ama jijimo ayaa loo geliyaa min fidatin fida ka samaysan macdanta fidada la yidhahdo waxaa loo geliyaa yani qaar kaloo yani dahab iyo luul ah marka saddexda qaybood baa loo wada geliyaa oo ruux kastoo jannada gelaya wuxuu leeyahay yani markaa shuuliyo dahaba qaar fida ah qaar luul ah wasaqaahum wuxuu waraabiyey yani waa waraabin doonaa rabbuhum rabbigood sharaaban sharaab buu waraabinayaa tahuuran daahirnimo badan waa sharaab markaa tahaaro badan yani khamrigii nijaasta ahaayoo kale ma ahee waa wax daahiroo tahaaro badan weeye najaasadu ama ha ahaato najaasa macnawiya ama ha ahaato najaasa xisiya siday jamaahiirtu qabaan oo najaase macnawiya inuu khamrigu xaaraan yahay shaki kuma jiro rijsi baa ilahay ku iطlaaqay waa qurun marka macnawi ahaan inuu nijaasuu yahay waa jirtaa laakiin najaasadii layska maydhaayay ma yahay taana jamaahiirtu waxay yidhahdeen ha marka khamrigu khamriga jannadu waa tahuuro yani labada najaase midna ma leh ta kale yani wax qurunan ma noqonayo waxallo waxa ay ahlu jannuhu cunayaan ee cabbayaan kaadi'i ma jirto saxara ma jirto xaaka ma jirto dhidid qadhmuuni ma jiro qashinsaar say u noqonayaan qashinsaar waxaa noqonaya markaysagaa dhidid dhididku kii adduunyaday qarhmuunaan ma aha ee dadka badankooda dhididkoodu qarhmuunaa nebiga sala allahu alayh wasalam dhididkiisu waa udgoonaaye ya yacni dadka badankooda dhididkoodu u qarmuunaa noocioo kale maaha yacni rashxun ka rashxi lmiski nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam yacni ahlu jannuhu waa dhididayaan laakiin dhididkoodaasi waa udgoon qashinsaar waxaa waa dhididkaah dhididkaasina waa udgoon yacni markaa miskigoo kale la mid ah saas wuli ina hada kana lakum jaza'a kaasi wuxuu idin ahaaday yani abaalmarin buu idin ahaaday wa kaana sacyukum camalkiinnu wuxuu ahaaday mashkuuran mid laga shukri naqaayo ayuu ahaaday yacni ilaahay baa sacyigoodii uga shukri naqay bimacnaa ka abaalmariyey yacni markaa qirayna inay camal wanaagsan la yimaadeen ilahay waa shukri naqaa asmaadiisa ashaakir baa ka mid ah yani waxaa weeye waa shaakir waana shakuur yani ciddii waxa weeye wanaag samaysa wanaagga waa ku ammaanaa waa ku sheegaa waa u qadariyaa waa ka abaalmariyaa marka wa kaana sacyukum mashkuuran waxaa laga tilmaamayaa shakara allahu sacyahum camalkoodii ilaahay baa ka abaalmariyey oo wanaaggiisa qiray oo ku ammaanay oo jazaa iyo abaalmarin wanaagsan ka yeelay shakarana allahu sacyana jamiican والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك